bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wanaagsan halkani waa himil f m boqollabadhibcshan magaartiis kusoo dhowaada saaxiibayaal barnaamijka aqoonkaal oo ah toddobaadle hadaha oo kale aad maqashaan barnaamijka waxaan ku soo gudbinnaa macluumaad la xiriira aqoonta iyo waxbarashada waxaana diradda ku saarnaa waxbarashada soomaaliya caqabadaha iyo horumarada tacliinta dalka toddobaadkan waxaan barnaamijka kusoo gudbin doonnaa manhajku waxbarasho marka la yidhaahdo waa muhiim ama waa udubdhexaadka waxbarashada ayaa la odhan karaa marka ugu horreysa manhajka wanaagsan dowr ceenkee ah ayuu ka qaataa horumarinta waxbarashada waraysi ayaan arrintaasi idinkaga haynaa ogsijin dabkay tamarisaa oo tagtaa korodh toog ay biyaha lagu deshaa tahayna waa meel hawada tuu nafluhu qaatay ee nolosha taageerta sanbabada tigtee dhiiggu uu tabiye weeyaan rag baa haama loo tulay ku shuba tababar loo siiyey waa gabay ka hadlayo muhiimadda waxbarashada qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad gabaygaasi maqli doontaan soo dhowaada saaxiibayaal
hooddi hooddi hoodeen awqasin bal soo dhaf oo waa maxay dufankan aad odayga ku dhoobeysid awqasino waa xabadu sawdo waxaan odayga ku dhoobayo ee u kaadi halkeed ka keentay mardaadi waxaan ka soo iibiyey warshadda xabadu sawdada ee alfajri marra waaxid waa asiibtay waa warshadda xabatu sawdadeeda la hubo aadna loo mahadiyey ee ilaa ay ciribta u gaarsiiy odaga aabow jilbaha tawahadda iyo diilinta ilaa cirbahayga gaarsiiy khayr allaha ku siiya aabo waan ku socdaaya u kaadi odaygu naf jecela khayr allaha ku siiyo
aniga carruurtii iyo xaaskiiba markaan mardaadiyow u mariyey birilix waa caafimaadeen sirtuna waa dawada ku dhex jirta xabad sawdada ee nabigeenna nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu u sheegay ummaddiisa in ay daawo u tahay cudur kasta marka laga reebo gabow iyo geeri awqaasina waa xabad sawdo keliya maahane sidoo kale alfajri waxay noo diyaarisay dawadhireed loogu talagalay daweynta bawaasiirka infekshanka umusibiyaanta macjuuna nisa al ashfiya asabca casal almacida casal alrabwa kiniiniyaasha labayg iyo muntaliin oo ah kuwo aad ugu wanaagsan lafa xanuunka iyo dhabar xanuunka oo xaggay ku taallaa warshadda alfajri warshadda xabatu sawdada ee alfajri waxay ku taallaa suuqa bakaaraha inta u dhexaysa sarta calidheere iyo suuqa khaliifa haddii aad ku sugan tahay gobol degmo iyo tuulo dalabkaaga usoo dhiibo warshadda xabad sawdada ee alfajri waa lagu soo adeegayaa adigaoo goobtaada jooga aabo taleefonka nooga qor kala xiriir taleefoonada kale ah eber lix hal shan siddeetan iyo sideed soddon iyo kow soddon iyo lix ama eber lix hal shan siddeetan iyo toddobo afartan iyo saddex soddon iyo sagaal
manhajka waxbarashada qaranka ee soomaaliya waa habka dhismaha waxbarashada aas-aasiga ilaa iyo heerka dugsiyada sare ee caadiga ah waxa uu ka hirgelay soomaaliya horaantii kun iyo sagaal boqol iyo kontonkii wuxuuna noqday nidaam manhaj oo u degan dalka oo idil laguna hago manhajka xarumaha waxbarashada aas-aasiga waxa uu hirgelay sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo labaiyo toddobaatankii markii la qoray afka soomaaliga iyada oo buwaag badan lagu daabacay wakaaladda madbacadda qaranka kuwa oo ay qoreen barayaal soomaaliyeed dugsiyada hoose dhexe iyo sare waxa ay badanaa ku tiirsanaayeen laanta xafiiska horumarinta manaahijta oo ah laan ka mid ah laamaha wasaaradda waxbarashada ee dalka guddi farsamayaqaano ayuu ku bilowday xafiiska horumarinta manhajka guddiga waxa uu shaqada ka dhaxlay guddigii af soomaaliga oo shan iyo toban sano guddiga hortii la aasaasay manhajka waxa uu soomaaliya saldhigtay intii ay jirtay dowladdii kacaanka ee uu hogaaminayey jaale siyaad barre balse wax weliba waxa ay isbedeleen markii ay dowladdii kacaanka burburtay waxbarashadii ayaana qayb ka noqotay waxyaabaha isbeddelka ballaaran uu ku dhacay dalka waxaa ka hirgelay dugsiyo waxbarasho oo gaar loo leeyahay dugsiyada waxa ay ku tiirsanaayeen dalal ajnebiya haba ugu badnaadeen kuwa ku tiirsanaa dalalka carabta oo soo qaatay manaahijtii dalalkaasi laga dhigayey waxaana hubaanla-aan ay ku dhacday ardadii iyo jiilkii soo korayey inkastoo ay wax wanaagsan qabteen haddana dhaliisha halkeeda ayay ahayd oo ma jirin wax mideeya dugsiyadaasi hadda dowladda waxa ay hirgelisay manhaj qaran oo ku qoran luqadda soomaaliga oo laga dhigayo dugsiyada heerarkooda kala duwan sanadkan ayaa la dhaqan geliyey manhajka dugsiga hoose ee dalka oo ku qoran luqadda soomaaliga haddaba maxaa isbeddel ah oo la yimid manhajka cusub ee la dhaqangeliyey maxaa faraq ah oo u dhexeeya kuwii hore iyo manhajka cusub ee qaranka isbeddel dhab ah ma u keeni karaa ardada soomaaliyeed manhajkan cusub su-aalaha iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya dr maxamuud cumar aadan dr saxane oo u waramay farduusashe cabdiraxmaan بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سaan wada ognahay manhajku waxaa weeye wuxuu ka mid yahay een, waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay dowlad dadkeeda ay siiso oy dadkeeda een, u qadimto ama ay siiso ayuu ka mid yahay een, markay dowladdu rabto inay dadkeeda waxbarasho fiican siiso waa inay horta manhaj u samayso marka manhajku waxbarasho marka la yidhaahdo waa muhiim ama waa udubdhexaadka waxbarashada ayaa la odhan karaa marka ugu horeysa taa intaan haddaan kaga gudbo manhajka iyo qiimaha uu leeyahay haddii ka hadlo ama isku barbar dhig ku sameeyo manaahijtii hore ee la dhigan jiray inta hadda burburku jiray iyo manhajkan cusub ee hadda dowladdu samaysay een, anuu ka mid may horta een, dadka een, hadda dowladda manhajka ka shaqeeya ma ka mihi ma ka mid yihi laakiin haddaan isbarbar dhig ka dhigo waxaa weeye marka horeba een, manhaj ay dowlad leedahay oo midaysan iyo manaahij kala duwan oo meelo kala duduwan laga keenay oo dalal kala duduwan laga keenay waa dee marka horeba intaasaa intaasaa kala duwanaanshaha aad ka garanaysaayo haddii hal manhaj oo dowladdu leedahay matalan la dhigayo iyo haddii manaahij badan oo kala duwan la dhigayo dee kala duwanaanshaha halkaabaadba ka garanaysaa oo waxaa weeye in ummadda hal manhaj oy dowladdii dowladdoodu leedahay loo dhigo waxna lagu baro ayaa fiican een, kala duwanaanshahaasna haddaan wax yar kasii sheego manhajku markuu mid yahay oo hal manhaj yahay ardaygii hal waxba wada bari wadankii ayuu barayaa wadankiisibuu barayaa juqraafigii wadankuu barayaa taariikhdii wadankuu barayaa halgamayaashii wadankuu barayaa diintii wadanka ayuu barayaa qiyamtii ayuu barayaa wixii dadkaas dhaqankooda iyo caadadooda ahee fiican ay ku fiicnaayeen buu barayaa kullu wax walba wuxuu noqonayaa wax isku hal dhinac u socda laakiin manaahijtan kala duwan ee kale haddii la yidhaha waa la dhigi oo hore loo dhigi jiray dee ardayga manhaj walba horta dalkii uu ka soo baxaa yaa ku qoran masalan waxaa la bari manhaj walba dadkii is- wadankii iska lahaa juqraafigiisii ayaa dadka ayaa ayaa ardadii la bari manhaj walba dadkii iska lahaa taariikhdooda ayaa la baraa manhaj walba dadkii iska lahaa caadaadkoodii dhaqankoodii baa la baraa idan wuxuu noqonayaa ardayga soomaaliga ah marka loo dhigayo manhaj kale oo meel kale laga soo laga soo minguuriyey wuxuu noqonayaa arday baranaya dhaqan uuna lahayn caado uuna lahayn wadan uuna lahayn waxaasoo dhan ayuu noqonayaa marka markii arday la baro manhaj uu leedahay maalan hal dowlad oo kale kenya oo kale ku kalena la baro oo intii aan sheegay oo dhanba xambaarsan oo diintii iyo akhlaaqdii iyo dhaqankii xambaarsan ku kalena la bo- ka- la baro minhaj kale etoobiya leedahay oo intii kale xambaarsan arday kalena la baro mid kale oo waddan kale leeyahay oo wixii oo kale xambaarsan dee waxaa kuu soo baxaya arday kala duwan oon shaqo isku lahayn oo aan isku boqol afkaarood iyo boqol dhaqan iyo boqol caado oo kala duwan xambaarsan wadankoodii aan waxba ka garanayn dhaqankoodii aan waxba ka garanayn caadadoodkoodii aan waxba ka dhaqanayn ka garanayn ayaa soo bixi laakiin markii ardada loo dhigay hal manhaj oo keliya marka loo dhigay waxaa soo baxaya ardo ah hal dhaqan hal wadan wadan wadankoodii yaqaana taariikhdii wadankoodii yaqaana dhaqankii wadankoodii yaqaana diintii wadankoodii yaqaana bulshadoodii yaqaana oo caadaadkii iyo dhaqankii qiyamtii wax walba yaqaan oo wadaniyiin oo macna laga yacni oo wadankoodii ka turjumaya ayaa soo baxaya marka waxyaabahay ku kala duwan yihiin waxaasaa ka mid a waa fara badan yihiin laakiin waxyaalahaasaa ka mid a Een, waa tahay haddii aan u fiirino macalimiinta in la helo manhaj ku qoran af soomaali maxay ka caawinaysaa macalimiinta macalinku kolley macalin walba waxaa jira luqada wax kusoo bartay macalin luqal ingi- luqada ingiriiska wax kusoo bartay mid carabigu kusoo bartay mid een, waxaa laga yaabaa inuu luqado kale kusoo bartay marka dabcan horta een, macalinku isagoo oon luqadan wax kusoo baran lu- uu manhajkii ku qoran yahay isagoo maalan ingiriis wax ku bartay ama carabi wax ku bartay manhaj af soomaali ku qoran dhig haddii la yidhaahdo waxaad moodaysaa waxoogaa inuu culays ka jirayo meeshaas laakiin sida aanan u maqlay een, ama aan wax ka ogahay manhajku wuxuu wataa wax la yidhaahdo gaadh tiijar ama daliilulmucallin ayuu wataa ama hage bare ayuu ayuu wataa marka kaas wuxuu fududaynayaa inuu macallinku mar walba siduu cashirka u dhigi lahaa iyo wax walba ayuu ka caawinayaa marka horta kaas uu wataa kaas waa hal fursadaan maqlay fursadda labaad dee macalimiintu waa la tababarayaa manhajkan soomaaliga ah mar haddii ay wasaaradda waxbarashada tiri ha la qaato wasaaradda waxbarashadu waxay ku qabsan waxay ku qasban tahay macallimiintii dhigi lahaana inay ku tababarto ayay ku qasban tahay si ay awood ugu helaan ama access ugu helaan inay manhajka dhigaan haddana sidaan maqlay hadda laftigeeda tababaro ay wasaaradda waxbarashadu qabato oo macallim- maamulayaasha iyo qaybo ka mida macallimiinta lagu tababaray manhajkan iyo sidii loo dhigi lahaa way jirtaa marka waxaan ka wadaa luuqad dooni macallinka wax ku soo bartee laakiin manhajkii hadduu wato haga ba- ha- ah, een, haga bare hadduu wato ama daliilulmucallin waxa la yidhaha hadduu wato wasaaraddiina ay tababarto ay tababar siiso sidii loo dhigi lahaa manhajka macallinka lagu tababaro waxaan filayaa markaa macallinku luuqadoona wax ku soo bartay laakiin luuqaduna ay tahay af soomaali ay tahay afkiisii ay tahay yacni bo- manhajkiina af soomaali uu ku qoran yahay oo afkiisii hooye ah inuu macallinkii dhigi karayo oo wax dhibaataa iyo caqabad iyo culays badan uuna ka imanayn ayaan anugu qabaa saddexdaa haddii laysla helo macallinka oo la tababaro iyo daliilulmucallinkii iyo isagoo ku qoran luuqadii hooye ee loo dhashay oo aan u dhalanay intaa haddii uu macallinku isla helo waxaan qabaa in uu maadadiisii dhigi karo oo wax culays oo weyn intaa hadduu isla helo ayna ka imanayn si caadiyana uu u dhigi karo ayaan ayaan ayaan filayaa su-aasheeda xigta maxay kusoo kordhinayaa ama muxuu faa-iido u leeyahay ardayda soomaaliyeed inay helaan waxbarasho tayo leh haddii manhajka lagu qoro af soomaali Een, mar walba waa sax weeye way fiican tahay tayadu horta waxay ku xidhan tahay sidii wax loo dhigo ayay ku xidhan tahay oo macnaha haddii si oo aad u sarreyso oo waxyaabihii baahihii waxbarashadoo dhan intii laga turjumo een, waxbarasho dhammaystiran ardayga loo dhigo horta tayuu yeelanayaa laakiin haddii baahihii waxbarashada oo wax ka dhiman yahay ardayga wax loo dhigo yacni tayadu hoos ba jiraysaa laakiin waxaan ka fiirinaynaa annaka haddii ardaygan loo dhigo manhaj een, soomaaliya oo manhaj ay wasaaradda waxbarashadu samaysay oo manhaj ummadda soomaaliyeed loogu talagalay ah loo dhigo dabcan si fiicanna loo dhigo si fiicanna loo dhigo oo macallin loo tababaray oo lagu tababaray oo yaqaana uu dhigo manhajkii een, ardaygiina waxyaabihii kale ay waxbarashadu een, ay dalbaysay ama ay u baahnayd loo dhammaystiro waxaan qabaa markaas inuu noqonayo ardayga soomaaliga ee arday een, tayo leh manhajkuna inuu noqdo manhaj tayo leh ee ma- een, een, waxa ka soo bixi manhajkaasna ama ardayga loo dhiga ee ka soo baxana inuu noqonayo arday tayo leh ayaan filayaa een, meesha manaahijtii kala duwaneydba yacni ardadoodu uu marba sidii wax loogu dhigay ahayd Een, sida aan marar hore daraasooyin aan marar hore samaynay aan ku aragnayna manhajyadii kala duwanaa ardadii loo dhigay in ay tayadoodu marar badan ay liidatay ayaa ka mid ahayd oo oo oo aad arkaysay een, imtixaanada iyo meelaha qaarkood in wax badan aad arkaysay marka waxaan rajaynayaa haddii manhajka macallin tababaran uu dhigo waxbarashadu waxa ay dalbayso oo dhanna loo dhammaystiro inuu arday tayo leh soo bixi ayaan aaminsanahay saasaan filayaa oo uuna tayadu ay fiicnaan doonto saasaan filayaa ogeysiis ogeysiis xarunta daweynta iyo qalliinka indhaha dhagaha iyo maqaarka ee saacid waxay ku wargelinaysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo macaamiisha gaarka in xaruntu kuu diyaarisay qalliin indhafiiqis oo lagu gelinayo baliil casriya waxaa kaloo aad ka heli kartaa saacid i and ear center kombyutar casriya oo lagu baarayo cudurrada indhaha sida cabirka dareenwadayaasha indhaha cabirka biyaha indhaha gala sixidda aragga iyo dhammaan cudurrada ku dhaca indhaha iyo dhagaha sidoo kale waxaad ka helaysaa okiyaalaha aragga kuwa xaragada nooc kasta iyo qalabka dadka dhagaha jiga muddo kooban qalliinka indhafiiqistu waa lacag la-aan isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta daweynta indhaha dhagaha cunaha iyo sanka ee saacid qaybteeda koowaad oo ku taala bakaaraha waddada horumarta dabaqa maalintaajir kasoo horjeedka dabaqa tagno ee isgoodska sarifyaraha qaybta labaad ee xarunta saacid waxay ku taallaa kilomitir for isgoodska taleex kasoo horjeedka premier bank wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada eber lix hal shan konton iyo afar siddeetan iyo toddobo lixdan eber lix hal shan sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo shan siddeetan iyo sideed ama eber lix hal shan siddeetan iyo sideed siddeetan iyo sagaal afartan iyo afar fiiro gaara maalinta arbacada fiisatada ilmaha yaryar iyo ardaydu waa lacag la-aan haddii aad si kale u bayaamisid baahiyaha ardayga ee loo dhammaystiraya maxaa ka mid ah ha maalan waxbarashadu waxay leedahay baahiyooyin badan bay leedahay ama waxay leedahay yacni ad- eh, rukumo badan bay leedahay yacni ardayga manhaj keliya ma manhajku wax badan buu kulminaya macnaa baahiyaha waxbarashada marka la yidhahdo manhajku wax badan buu kulminaya buugga keliya maaha ardayga loo dhigayo waa in la helo waa in la helo goob fiican oo wax loogu dhigo macnaha goob fiican oo waxbarasho ku habboon oo wax loogu dhigo in la helo wey waa in la helo macallin fiican oo wax u dhiga oo isaga laftigiisu tayo leh waxna yaqaana tababaran oo habka wax loo dhigi si fiican u yaqaana in la helo wey waa in maamul fiican oo adag oo een, iskuulkii iyo ardaygii iyo waxbarashadii si fiican u maamulo waa in la helo waa in la helo waalid fiican oo ardaygii daba socdo oo in wax loo dhigay iyo sida wax loo dhigay iyo la socdo oo dabagal ku sameeyo oo la socdo arrimihiisa waa in la helo waa in la helo maamul ka sii sarreeya maamul iskuulka ka sii sarreeya oo maalan ah wasaaradda waxbarashada oo kale oo kormeerkii leh oo dabagalkii leh oo qiimayntii leh oo wax walba leh oo eh, isku dubaridan oo dhinac walba ka dhamaystiran in la helo wey waxyaalahaas oo dhan marka helo waxbarashadu way iskaabaysaa way iskaabaysaa marka tayay yeelanaysaa laakiin haddii maalan macallin fiican la helo oo oo aan qaybihii kale oo dhan ayna fiicnaan dee macallin keliya waxba ma soo saari karo haddii maamul fiican la helo oo macallinkuu tacbaan yahay oo een- een waalidkuu tacbaan yahay wax fiican le marka waxaas marka la isu geeyay iskaabaan ayaa ardaygu tayo fiican u yeelanaya mooye haddaan aan waxaa la wada helin waxay noqonaysaa biyo daadis waa uu mahadsan yahay dhaktar saxane markan waxaan soo gaarnay qeybihii dambe ee barnaamijka bulshadu intifaacsatayo aasaaskuna waa iyada
guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoonkaal oo aan ku soo qaadanay macluumaad kala gedisan waxaa soo saaray halkaana ka soo jeedinaya cali cabdulaahi hilowleh inta aan toddobaadkan kan xiga ku kulmi doono barnaamijkan mid lacaynayna waxaan idinka tegaynaa gabaygii ka hadlayey muhiimadda cilmiga nabadgelyo edison wowtaal inuu ka hatiriigshiday afogaadra tiro yeelay oo oylartiisa leh tuuryada galiile oo hubsuu taawarka u fuulay tartan baa agaa caanihii iyo teermis loo yahay wuxuu tegey dayaxa yuuri baa tuukh la weriyaa iminkana tiraabtii iyo codkii tabiye muuqaalka taallooyin waxay waabayaan turobosfeerkii halxidhaalayaal baan tulqiga igu sintiigaasha dhulka tee berriga liitus iyo haydroska u taagan atmosfeerku kama sii tagana waa tegoo kale kisi iyo rag baa tiradu dhaban tahay u raab qaaday hal iyo tii aan mooye iyada tobanle qaybtii ah tala loo midoow oo mutuxantaa la magacsiiy dhidibada tixgeli kaartis iyo toosanta isleegta tiiradu lamaanaha horgale yeexa adow tahay haddii ay tiraan eber iyo adaan noqon tigraarkii fiisigisku tabarbaarka iyo taarku danabaynta kimistarigu wowtuul walxaafalalgaltiigaaya ogsajiin u tuuya haydrojiintooya ogsiilowga tiftu waa biyaha oo rag baa helay tigaaddaa qurubka ugu taagdaran rag baa maatarkana tooxay oraahduu ka tegey dhaaltan iyo taah kala u baxay tifaf sugana borotoonka oo togan ku naanayse niyutroonka tolay bay yihiin waa bu'taallada eh waa tabanahee elektaroontaxanyay guudkooda atamkaa tartiibkaa leh iyo tilmaantaase tiraabaya nimaan baranna waa taab la dheeryahay haba tiigsatoo meel fogaan toos ha u abbaarto dib uunbay u soo tooga noqon walax kor loo tuuray taraarkeeda socodjiina waa toban dhowaantii cuf iyo taagis xoogjiidad baa lagu tibaaxaa niyuutan iyo qeex toomas baan soo tarjumayaa taariikhna laga reeb tufaax soo dhacaa qoran kolkaa tawdakaynaan dhammaa toobiye u gaara yuu togane eetiina baro waa tog loo maro tibixdiisa hore waa bilow tira xawaaraa amin taran karaarkaa intay tahayna loo geyn wuu kala tag dididana markuu cayn tiraab yahay onkotalalowreemi iyo hillaacbow tusaale ah xoog dhacaylid wuxuu taabayaa kiisa taag la eg meero wali tabtaasuu wuxuu mari tubtiisii dhulku tigin inuu leeyahaa ragu tuhmaayaa talantaal habeen maalin buu tiirisrogayaa tijaabooyin loo kaashayoo taa la falanqee badaha toobiyaa laga dhigtiyo goob la tamashleeyo gaadiid tan culus qaadi baa socon tartiibtii iyaga oo tartami bay maraandoonyo tegayaa irbadaad ku tuurtana durbay tabi ishaadii tabantaabadiisay cilmiga suurogelitaasi arkamidas taajkuu xidhiyo teello la xusaa tiyorigiisa bayntuna inuu taaba gelay weeye arag waa ka tidhantee dabayl taabashaad garan taabac xawligeedaan ogahay taarka soo qaban xoog cadaadis duujiya muggaa tiran la beegaa saddex toogabaad wadarta guud qalad tiraysaa taasaa wax loo qaybiyaa moolka tiradiisa intay tahay jibbaar xididadabay socodka toorayn saddex xagal tusaalaha ku dara tiirarka isgooya xagal toban sagaalaad markay tahay qiyaasteedu qormadii tisqaadiyo siduu togorosdhaayeeyey tartarada u wadaree xaddiga laba jibbaartiiba shakaal tarana laba jeer ayay tira isleegyiin mar baad qalin tuhmaysaa masale tibixda doorsoomi baada taban kol baad waxaad ku dari xididta kooraa marna taa ka goyn oo barbaad jeer kastaba tuuri had walbana tirsiimada hadhee ee u tahay qaybshe waxaan saa u taalaynayaa tudu casaablayda hadday taalhanti iyo goob dursaarta haydu doorsoontay tayadeeda dheef baa la sugay xeerti tibinaaya raasamaalka tiidoo amina tira dulsaarkeeda weli taymiskiibaad waddaa waa xilliga tiidu toban tobana jeer yaad markaa tootalka u qaybin miyaan kii tabtaa ila ogow tabin wax deelqaafa tusaha curiyayaashiiyo haddaan taybulkana eego atamtirada koodii yar baa soo tiraab horan kalal waa toddoba ururadaa taa mid lagu biirin tinaydhyada laqooqaar bahnimo waa tis kala guura inbaa danabka togan oo inbaa tabanna kaaftoonka halojiin u tegay aalkalaa tanadin heelaydhka aasiirta raxay beys cusbiya tiixbiya a weeye iyagoo tafiir curiyo mida tulayadiisii ah atamadaba taag iyo badhbaa culus tarkiibtii britiyam tudhiyoteeram iyo cayn tiritiyama waa tuumabya godad haydarojiin say tarjumayaan oxyjiin dabkay tamarisaa oo tartaa korodh toog ay biyaa lagu deshaa tahayna waa meel hawada tuu nafluhu qaatay ee nolosha taageerta sanbabada tigtee dhiiggu uu tabiye weeyaan rag baa haama loo tolay ku shuba tababar loo siiyey ma haysaa xilligii loo tartamay unugga loo toosay hal lix toban lixaad iyo shan noo geliya taariikhda tibaaxdii robbeed baa ahayd tu aan la moogayn hal toddoba lamaan laba markuu soo bandhigay tiisa koorti lagu termara cagratidii laguna taageer tafaxayday maatiyas waxa u baaqay ti'odoor rag aqoonta laalkeed qabaa taa ko sii raray noolaha tab loo kala guroo teele loo cugay tiyo faras dadaalkama yarayn kii tacliin baray qarni toban siddeeddii ayaa loo tidcaar dhigay siduu u abla taxay kaaral-foontaabca loo baday toogadanna dhaayosis iyo haybitriyosis tetro waa bentoo dheefegsoo tiil awoodda ah tarayaal galaa koosankora tulugyo maaltoosa faragtoos guluu koosta yale tobanna maanoosa kaarbotaasi waa haydaray tayb cuntooyina tixda magacrug footosintasis aynu talaxgaadhno tumanbeeg lix mool oo ogsaydh tolama kaarboona inta yiise la'eg oo biyo'abay istaakulan taa iyo cagaarshaa markuu tarabilayskaalo tantoomooyin soor bay noqdaan geedku tamarshaa u tallow mitayn iyo itayn tiigsa baroobaynta tixna geli biyuutayn bentayn tidxigsayn raacda teedee hebtayn iyo ogtayn waa tagoog xigiye noonayn tirsiimada sagaal toban dhekayn weeye taxneefaa hab iyo waa hannaan loo tiraal dhigo mid walbana tilmaan lagu gartoo tuhun la'bow gaara heshiis talada loo kala qormee tirada kaarboonka jajabkiyo tibxaalaha jabrada taxanayaal meela tirignometriga joometriga waa istabayaan alfa tayta beetana xaglaha gaama waa tiro kutooboon kusayn waa kosayn taanjad saami ah tobneesalal hegto aafto naana iyo teera turxaanbixiyayaal weeye dherar walixitiigaasho gantaalaha raggaa tuuray waa tabahay raaceen fansaaradu tamuuxaa ka badan hawltar iyo cayn tijaabo leh hubsiimo albee tamarta soo dheegay xawli tira ilayskiyo cufkay leegtay tarantooda tokiyo ma moogiyo nin loo mariyey taariikhda tiiraayo hiroshiima iyo tawsi nagasaaki tumaatida bamkii lagu dhuftay talali yaabaan tiigsatoo ridada dheer haddaa laga baqdaa teeda qaaraduhu tab iyo xeelad bay tahan isweydaarin isu tage bahdii kala maqnayd oo jermani toostay mar labaad inuu taabba galoo naasigii tuhun tuulo qura in laga yeelo bay yurub istaageertay yuuroogi taraqee horuu yeenku taagsadaye nin madoobi tari waa in loo taliya mooyaane afrikada tagogays jabsho waystirtirayaane taayada tago gays jabsho waystirtirayaan